barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somalycom
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah kowda bisha may sanadka labada kun koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono sababaha keena fashilka guurka dhallinyarada soomaalida arrimaha ugu yaabka badan ee wiiliga gabarh baa isguursanaya waaba la iskhilaafaya gabadhi waxay leeyasaa meherkaygii baan u baahanahay xaqna way ugu leedahay waxaa laga yaabaa inuu inta badan ragga ay caadaysteen qaarkood ay yidhaahdaan warqadii ku adkeeyaan gabadhi oo ay yidhaahdaan madaxa waxa weeyaan ha isfurato meherkeedii ha ku furato
ciyaarihii kaalimihii qasiidooyinka ramadaanka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka
ugu yaraan shan iyo afartan qof ayaa ku dhintay waqooyiga bariya israa'iil dadkan ayaa ka qayb qaadanayay xusdiimeed ay leeyihiin dadka yahuudda ah xuskan oo ah ka ugu weyn ee dalkaasi lagu qabtay tan iyo markii uu dilaacay cudurka covid-19 ayaa dadka dhintay waxa ay u dhinteen kadib markii uu isjiidjiid ka dhacay goob cidhiidhi ah oo looga sii baxo meesha ay munaasabaddu ka socotay wejiga ugu dambeeya ka bixitaanka ciidanka maraykanka ee dalka afghanistan ayaa si rasmi ah u bilaabmaya sabtida maanta tallaabadan oo bilow u ah dhammaadka dagaalkii ugu muddada dheeraa ee uu maraykanka galo kadib muddo labaatan sano ah oo ay ciidanka maraykanka dagaal ka wadeen dalkaasi dhaca koonfurta aasiya madaxweyne jo biden ayaa horey u sheegay in kowda bisha may oo maanta ku beegan ay tahay maalinta uu sida rasmiga ah u bilaabmayo soo guryo celinta ilaa iyo saddex kun iyo shan boqol oo askari oo maraykan ah iyo ka bixista afghanistan ee toddoba kun oo askari oo ka tirsan ciidamada isbahaysiga neto oo iyaguna qayb ka ahaa duulaankii maraykanka ee sanadka labada kun iyo kowdii uu ku qaaday afghanistan saraakiisha militariga maraykanka ayaa sheegay in toddobaadyadii ugu dambeeyey ay xirayeen saldhigyada yaryar ee uu maraykanka ku lahaa afghanistan waxay kaloo sheegeen in ka hor sabtida maanta ay afghanistan ka baxeen ilaa iyo lixdan askari hadafka ayaa ah in askarta ama askariga ugu dambeeya ee ciidanka maraykanka uu ka baxo afghanistan xagaaga fooda nagu soo hayo maraykanka iyo xulufadiisa neto ayaa weeraray dalka afghanistan toddobadii oktoobar sanadka labada kun iyo kowdii si ay u ugaarsadaan ururka alqaacida oo ka dambeeyey weerarkii maraykanka lagu qaaday koob iyo tobankii sebtembar ee sanadka labada kun iyo kowdii muddo labaatan sano ah kadib dagaalkaasi waxaa maraykanka uga dhintay in ka badan laba kun oo askari waxaa sidoo kale uga baxday lacag dhan ama lacag ka badan labo trilyan oo dollar warkii dunida ayaa dhegaysateen halkaaad nagala socotaana dhegaystayaal waa voice of america washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa boosaaso noogu soo diyaariyey waryaheena yuusuf maxamuud yuusuf
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan kusoo qaadan doonno maxaa sababa burburka qoyska dhallinyarada iyo sida lagu xallin karo barnaamijka waxaa igala qaybgeli doonaa mustafa xuseen yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso iyo usaamo cali maxamed ugu horeyn waxaan barnaamijka kusoo dhoweeyey usaamo cali maxamed aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa yuusuf idaacadda v o a barnaamijkan aadka u quruxda badan oo aad naga soo qaybgeliseen barnaamijkana ee barnaamijka guurka dhallinyaradana aad iyo aad baan usoo dhoweynaya yuusuf aad baad u mahadsan tahay horta guurku waxa weeye waa shay aad iyo aad maxayhto muhim u ah nabiga sal alla alay wasalam waxaa laga wariyey xadiis ahaa macnihiisu yaa macshar shabaab man istadaaca minkum albaa'a falyatasawaj fa inahu aqdu libasar wa axsanu lilfajri waman lam yastadic facalayhi bisoon fa ina lahu wijaa qofkiinii maaragtay awooda ha guursado maxaa yeelay waxa weeye guurku wuxuu maaragtay u yahay fa ina lahu qadulbasar yacnihii indhihii buu maarata qofku inuu faa'iidadiisa laga hadlaya marka qofku inuu maaratay indhihiisa laabo wa axsan lilfajri qofkii marata maqaan inuusan maaratay macso ku dhicin buu ka ilaalinayaa waxaa marka xadiiska lasii raacay waman lam yastadic facalayhi bisoom qofki markii aan guur awoodin oo maaratay aan markaas awoodu lahayn inuu soomo maxaa yeelay fa in lahu wija waxa weye dhufaanba uu yahay baa layi qofkii maaratay inuu maaratay macsidii ku dhaco intii laga soo hadlay buu maaratay wuu ka hortegayaa inuu qofkii maaratay wax xumaan sameeyo ama sina ku dhaco mas-uuliyaddadu qofku mar haddii mas-uuliyaddu fuusho oo maaratay uu guursado mas-uuliyad baa fuulaysa kadibna dee haddii maaratay uu guursado mas-uuliyaddii waxaa looga baahanya qofka inuu adkeeyo oo maaratay ciyaal baa imanaya mas-uuliyad weyn buu qaadayaa marka maxaa keena haddii ay su-aashu tahan waxyaala badan baa keena waxyaalaha badan waxaa ka mid dadka inay isfahmi weyaan in meeshii waayada dandambe sida inta badan waxaa yimaada misayr baa yimaada oo gabadha haddii la guursadoo kale inay maaratay iska tagto oo tiraahdo aniga maarata keligay gu ahow marka mas-uuliyaddu labada dhinac waa ka iman kadhaa baan u oran karaa waaya wasaama ku mahad celinayaa mustafana waa siin doonaa mustafe muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada boosaaas oo kale aan ku sugannahay waxaa soo badanayey guurka dhallinyarada docda kale haddaa fiirinana inta ugu badan ee dhallinyarada xilligan ee ku dhaqan magaalada boosaaso si kale waxaa la yidhaahdaa dhallinyarada aroosanayay aad bay u da'yaraayeen marka sidee u aragtaa arrintaas bismillahi raxmaan raxiim yuusuf aad ba mahadsan tahay horta waa arrin wanaagsan guurku sida aynu ku dhahayn ama xadiiska hadda saaxiibkay ee usaama uu inoo sheegay oo kale marka way fiican tahay guurku aad buu u fiican yahay laakiin badida faraha badan ee guurku usoo badanayo taas waxaa la odhan karaa xoogaa meesha waxaa ka muuqataa mas-uuliyad daro sababtoo ah wax walba marka laga rabo waaritaan laga rabo si fudud inuu ku qabsoomo ama lagu degdego oo sax ka badbadisa yacni u muuqato oo waxaan micno lahayn qof walba uu awoodi karo in laga dhigo xoogaa mas-uuliyadda rataaloo ah aan anugu oran karaa waayo wax laga fikerayaa wax markii laga fikerayo way adag tahay wakhti badan bay qaadanaysaa gabadha iyo wiilka inay sheekaystaaniin isfahamkoodii wakhti badan bay ku qaadanaysaa waxaa kaloo loo baahan yahay ma ofgarayn karaa wiil ofagarayn kara ma yahay gabadha tan mas-uuliyaddeeda kasoo bixi kara saaxiibka cusaama dabcan wuxuu ka dhawaajiyey hadaaye ciladahoo kale marka dadka arrimahankeen oo kale inuu masayrku ka dhawaajiyay gabdhaha xaggooda dumarka xaggooda keliyan u aanaymayo ma oranayo arrimahaas lakiin waxaa jiri kara ragga naftarkooda gabdhihii been baa loo sheegaya soomaalida xukumah ma ahaan dumarka been baa lagu soo xerogeliyaa runna waa lagu dhaqaa waxaa mudaa ragga soomaalidu inta badan inay taas isticmaalaan lakiin wax loo baahan yahay maaha oo waa wax aan qurux badnayn gabadhu waa la dhalatay waa dhashay in hoodhowdii marka horena waxaweyaan si fudud loo soo xerogeliyo goortii guriga la wada tagona waxyaabihii loo ballan qaaday oo dhan waxyaabihii la muujinayo oo dhan ninkuu kusoo xerogelinay gabadha ay weydo halkaa khilaaf waa ka imanayaa deetna hodha waa lagu kala tegaya marka arrimahaas oo idil baa sabab u noqon kara yuusuf horta qofku guurku horta haddaan waxyar ku noqdo waxa weeye waa shay maaragtay aad iyo aada u fiican waliba waxaa layidhahdaa sawaajku ama guurku waxa weeye aayatu min aayaatillah weeye aayadaha ilahay buu ka mid yahay waxaana daliilu ah wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawadatan waraxma ina fii dalika la aayaatin liqowmin yatafakaruun marka aayadda qur-aanka baa inoo sheegaysa marka horta maadaama uu ka mid yahay aayadaha ilaahay uu guurka ka mid yahay horta waxa weeye aad iyo aad bay u fiican tahay in maarata guurka la badiyo maxay ahay toy nabiguna sala allahu caleyhi wasalam wuxuu yidhi guurka badiya maxaa yeelay ummadayda waxa weeye waxaa lay tusay maalinta maarata soo xashrinta inay ummad aada iyo aada u badan tahay marka in guurka maarata la badiyo horta waa shay waajibah mas-uuliyad darada marka haddaan dib iyada ugu soo noqdo mas-uuliyad darada waxay noqon kadhaa iyadu maxay ahay toy in labada qof ka timaada laakiin maaha in guurka la yidhaahdo la yidhaahdo maaratay guurka ha la iska daayo mas-uuliyad daradii baa badatay adugu in waa loo yeeli karaa laakiin laguma duri karo oo lama oran karo arrintaasu guurkii waxu dhimaysaa qofku waa isbedeli karaa waxaa laga yaabaa qofku haddii mar mas-uuliyad daro timaado mar labaad inay dib u soo noqon haddaan dib ugu soo noqo su-aasha ah yani yaa guursan kara dee wax guursanka qofkii ka bixi kara xag dhaqaale xag maxay ahaytoy de qofka inuu maaratay ka bixi karo maxay ahaytoy waxaa laysu guursanaya waxa weye waa ubad iyo maarata in la kala helo waa inuu maaratay qofku yahay qof maaratay dhinac walba hadday tahay xagga caafimaadka haddii ay tahay mas-uuliyaddii iyo dhaqitaanka reerka sidii haddeerba ka hadlayna mas-uuliyaddii waxa weye waxyaalahaasoo dhan qofkii laga helo oo maaragtay aan dee qof maarata nolosha ka dhacsan oo maxay ahaytoy guurso kaliya u muuqatay inuusan qofku ahayne qofku waa inuu mas-uuliyad leeyahay marka anu waxaan odhan karaa qof kasta oo qaan gaara haddana mas-uuliyaddeedii leh guurkiina ka bixi kara maamuli karaa reerkii qofkaasaa guursan kara qofka dhallinyarada ah oo aan shaqayn oo aad dhallinyarada ka mid ah waalidkiisna la nool mararka qaarkood mar ka dhalataa arrintaasoo kale isku dhaca qoyska kadibna burburka qoyska uu halkaasi ka bilaabmo niyow haa waa ka dhalataa maadaama qofku dee qof maaragtay reerkii la nool uu yahay oo dee maaragtay isku maaragtay waxaa la yidhahdaa qof waa ku tiirsan qof ku tiirsanaa maadaama uu yahay dee waxaa dhici karta dee qofkii uu ku tiirsanaaba inuu meesha ka baxo marka waxaan anigu jawaabteed kusoo koobi lahaa inta badan waa ka dhalataa qofku waxaa loo xalin karaa qofkii inuu maaragtay marka horeba uu maaragtay gaar dego marka horeba mas-uuliyaddii isa saaro hadduu baagamoodo yahay dee maaragtay sidii uu shaqo ku heli karaa ama inuu shaqo abuur samaysto ama xeelad kale la yimaado qofku waa inuusan mar walba isku hadlayn inuu ku tiirsane ahaado saasaa looga bixi karaa waxaan siinayaa mustafe xuseen yuusuf mustafe sida uu ka dhawaajiyey saaxiibkeen usama wuxuu ka soo sheekeeyey sababaha keena burburka qoyska marka adiga laftigaaga maxaad ku darsan lahayd oo aragti ku aadan qofka dhallinyarada xiligan ee guurdoonka ama tala aad siin lahayd maadaama ka mid tahay dhallinyarada aniga tala ahaan waxay ila tahay ama siday ila muuqato dhalinyaradu dhalinyarada xilligan guurdoonka marka koowaad horta waxaan leeyahay guurku wuxuu rabaa mas-uuliyad waxa weeyaan waa in qofku marka horeeto uu kasii fikiraa keliya inaysan u muuqan iska guurso laakiin waa inuu ka fikiraa qofkan qof dhanbaa mas-uuliyaddeeda uu qaadayaa ama ha badnaadeen ama mid ha ahaadeene waa xaq qof dhan buu mas-uuliyaddiisa qaadaya xaq baa saarmaaya mas-uuliyaddu weyn bay saarmaysaa akhriyo adduunna waa laiskula xisaabtamaya waxaa moodaa ragga soomaalida xilligan jooga ama dhallinyarada hadda joogta realityga marka laga hadlo waxaa arkaysaa arrimaha ugu yaabka badan wiiliyo gabar baa isguursanaya waaba layiskhilaafaya gabadhi waxay lehaysaa meherkaygii baan u baahanahay xaqna way ugu leedahay waxaa laga yaabaa inuu inta badan ragga ay caadaysteen qaarkood ay yidhaahdaan warqadii ku adkeeyaan gabadhii oo ay yidhaahdaan madaxa waxa weyaan ha isfurato meherkeedii ha ku furato wax shareecada islaamka waxa weyaan ay banaysayna ma aha wax mas-uuliyad la oran karo qofkaas mas-uuliyad uu qaadi karaa ama gabar xaqeeda aakhira lagula xisaabtamayo haddii adduunkii sida ay ka dhacdo adduunku sidaa uu ka sameeyona xagga aakhiro wax lagula xisaabtamayo gabdho badan oo sidaa la sameeyey oo la dulmiyey oo waxa weeyaan meherkooda xitaa aan la siin baa inta badan dhacdo waxa weeya saas layskaga furo gabarnimadeedina lagu ciyaaro marka waxaan leeyahay gabdhahana waxaan leeyahay ka digtoonaada oo inta badan guurka ha ku degdeganin guurka waa in wax laga fiirsaday raggana waxaan leeyahay war gabdhaha ha laga taxadaro oo aada taxadar badan ha la muujiyo oo waxaan inay mas-uuliyad weyn oo akhri adduunba ku saaran ay tahay waa inay dareemaani wey waalidka door nooceeya ayuu ku leeyahay mas-uuliyadda qoyska wiilka iyo weliba gabadha usama yuusuf aad baa umahadsan tahay waalidku door fiican buu kuleeyahay dee wayba muuqataayo markii wiilka iyo gabadhu ay iscalmadaan marka ugu horreysa waxaa lagala abaabulkii in la isku doono oo maxay ahaydtay dadka maaragtay maaragtay madaxdooda markaa ama nabadoonadooda iyo maxay ahayto salaadiintooda xaflada loo qabto oo laba qabiil ahaan la isku weydiisto sidii dhaqankii dee soomaalida ahaan jiray in la yidhaahdo idinkoo reer hebelah waxaanu idinka fadhinaa gabadha hebla hebla annagoo reer hebelah qoladii kalena ay soo kacaan oo yidhahdaan waa idin siinay sooriyadiina la keeno sidaasna maaragtay loogu dhammeeyo weliba ay sii wadaanoo ilaa ay ka degaayaan oo maxay ahaytoy inay sii baritaaraan oo sii ogaadaan oo maxay ahayd la sii wadaan de waxaan odhan karaa door aad iyo aad muhiim u ah bay runtii ku leeyihiin oo ah inay dee hawshii maaragtay marka laga soo tago dee farxaddii ay ku farxeen inay gabadhii ay nin fiican heshay ama wiilka gabar fiican helay inay haddana isla tabantaabiyaan sidoo kale dee waxa weeye waxaaba laga yaabaa dhankii kharashaadka xataa oo maxay ahayd iyaan iyagu awoodin inay iyagu xataa ku fargarayaan oo bixiyaan oo maxay ahaytoy odagu kale de wiilka uu u guuriyo inkastoo is hadeer dee soomaalida ku badnayn arrintaas oo la yidhaahdo ninka shaqayso oo markaa shaqaysto lacag meel dhigato aniga waxayga ku guursan mayside maxay ahaytoy waxa weye horta marka hore maxaa ku guursanaysaa in wiilka la isweydiiyo laakiin waa iyaga hore waxa dhici jidhay in dadka soomaalida ah wiilka markii uu maxay ahaytoy wakhti gaaro geel laga bixiyo xoolo laga bixiyo marka khayr allaha siiye khayr badan allaha siiye waxa weeye waalidku door fiican oo barbaarinta ay soo barbaariyeen oo kala abay ka qaataan baa odhan karaa halka wadamada kale marka loo ego markaan barbardhig sameeyo la yidhaahdo ninkii gabar u dhalato waxa weeye maalintaasu xoolo ururiya si gabadha ugu gooriyo laakiin inagu dhaqankaa meelhin waa ka duwannahay marka khayr allaha siiyo waalidku wuxuu kuleeyahay door aad iyo aad muhiim u ah wiilka iyo gabadha markay iskhilaafaan oo kale tala ahaan dee horta wweyba dhacdayo haddii ay maaratay ay ku simaan badanaa waxaa dhacda in wiilka iyo gabadhu hadday iskhilaafaan iyagu ay intay degdegaan ama iyagoo aan waalidka ogeyn ay isfuraaniin oo ay mar dambe maqlaan laakiin haddii ay lagu soo simo waxaa laga yaabaa inay arrintii xaliyaaniinoo de dadku isku mid maaha shantaa farood masna baa la yiro waxaa leeyahy waalid waxaa jira labada dhinac baa ka qayb qaata inay arrintii ay xal ku dhammaato maxaa yeelay wiilkii haddii gabadhii shalay lagu soo tiiriyo tacabeelayo xoolihii lagu bixiyey uu meesha ka baxdo xoolihina burburaan dee dhib bay ku tahay gabadhii laftooda reerka haddii lagu soo furo oo dee gabadhii inta laga guursaday misna guriga u fadhido shalay laga guursaday welwel weyn bay ku tahay marka badanaaba waalidku iyagoo ka fikiraya arrintaas way ka qayb qaataan waxaan tala ahaan kusii lahayna inay saasoo kale haddii ay waalidkooda u nool yihiin inay door muhiima ka qaataan inoo la soceliyo oo khilaafkii la lafaguro oo inaan meeshii furiin iman ay maaratay aada iyo aad uga taxadaraanin baan anugu tala kusiin lahaa mustafa ayaan siinayaa mustafa sidee looga bixi karaa marka burburka qoyska labada dhinac burburka waxaa lagaga bixi karaa inta badan marka hore in waaridku ay xoogay saaraaniin inaan kala tag marka hore uusan imaan hooyadu gabadheeda wax walba caqabad keeni kara oo dhibaato ay kala dardaaranto ahaa muddo badan ay wada sheekaystaan in wiilkaiyo gabadh wakhti badan siyaan si isfahmi lahaayeen xilliga hore intaan laisguursan isfaham fiican uu dhex maro sidoo kaleeto shuruudaha waaga horeeto intaan la wada degin waxyaaba laysu ballanqaadayo inay yihiin waxyaaba reality ah oo run ah oo laga dhabaynayo marka laysu sukaansanayo laakiin haddii marka laysu sukaansanayo waxa weyaan wax khiyaalaa gabadhii loo sheego oo nolol uusan hodhowdii guriga aysan ka helin loosii ballan qaado oo hodhow guriga marka tagto ay ka weyso waa la kala tegaya hodhow waxa weyaan waa fududaanaysaas lagu kala tago marka waxaa leeyahay runta ha loo dhowaado waxa ugu badan waa waa waa haddii marka hore been laysu sheego hodhowdii si fudud baa lagu kala tegaya marka waaridka dhankooda door lixaadli ka ciyaari karaan arrintaas oo way wiilka iyo gabadhaba wiilka xaggiisana waa loo caqli celin karaa oo waa dhallinyaro dadkan oo xagga odayga aabihiisoo kale wuu u caqli celin karaa wax badan buu sheegi karaa gabarina waa hooyadeed gabadha hooyadeed gabar walba horaa loo sheegaay gabadha waa hooyadeed gabadhana hooyadeed waa in inta badan ay kaaga dhawaataa hooyadu waa inay wax badan u sheegtaa gabadhana marka anugu taasaan aaminsanahay saasoo kula talin lahaan horta tale waxaan u soo jeedin lahaa maadaama aynu ka soo warranay in guurku uu waajib yahay oo shay fiican yahay oo maaragtay nebigu sal alla alay slam xataa xadiiska aan sheegay uu la hadlay shabaabka dhallinyarada la hadlay oo yiri guursada qofkiina awooda inay horta guurka badiyaan dhallinyaradu oo siday haddeer dee u wadaan kasii laba jibaan baan horta kula talin lahaa waxaan kaloo kula talin lahaa inay ka hor tagaan maaragtay waxyaabaha sababaya in burbur qoyska uu ku yimaado waxyaalaha maaragtay ay kaga hortagaan waxaa ka mid a in marka horeba run isku guursadaan oo run isu sheegaan markii ay xiriirka wadaan waxaa la yidhahdaa jacayl wax layahdaa jiro oo badanaa dadku ay maaragtay ay ka sanqariyaan anigu ma aaminsanayn wax layah jacayl uu jiro laakiin hadduu jiro waa in labada qof ay ka dhigaaneen inagu waynu isjecelnahay oo maxay ahaytoy waxaynu isku jecelnahay waxa runta ah yah runtii haddii laisku sheego oo meeshii ay timaado run waxa weeye wax walbaba laysaga kaaftami karaa sida inay meeshii beentii ka baxdo oo wixii laysku raacayay ay wax runa yihiin oo bilmatalo ninku hadduu yidhaahdo anugu waxaa ma awoodo de gabadho aysan ku khasbin oo tira dadaadan waxaa awoodin maaragtay waa kala tegaynaa inay tiraadoo kale waxaa kaloo kula talin lahaa oo aan u soo jeedin lahaa mas-uuliyadda aad qaaday oo qofku maaragtay aad dhabarka saartay adigoo nin raga ah waa inaad ilaalisaa oo de ku ilaalisaa si waafaqsan shareecada islaamka wax walbana maaragtay aad aada dhabarka saartaa oo aada la aadaa dhanka shareecada iyo islaantinimada aada la aadaa iyo alla kacabsiga gabadhana sidaasoo kale waa inay iyaduna doorkii ay lahayd ay maaragtay ay ka fogaataa wax allaalay wixii burbur keeni kara sida in ninkeedu lagu diro oo la yidhaahdo de ninku kuma jecla oo waxaweye aqalada caqaaliga oo markaa soo baxay kuma dhigo lacag kuma siiyo hanti badan kuma siiyo ninkaa ninku rabo madho waxaasoo dhan inay ka fogaato oo maaragtay waxyaalaha maaratay howluhu waa iska badan yihiinoo howlaha badan oo lala soo galayo guriga lagu duminayo aysan dheg jalo qosiin marka de kolley taladooyinkaas baan siin lahaa aan isleeyahay de waxyaalaha maaragtay maadaama laga cawday in uu maaragtay burbur qoys uu yimaado waxyaalaha sababi karaa sida waa sababi karaan waxyaalahaasaa ka mid ah waxyaalahaas oo dhan in laga fogaado aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa mar labaad yuusuf garaad iyo idaacadda v o a asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
horta barnaamijka gogobada kusiisaqayasa dabcan ay muuqata saam wuxuu ka dhawaajiyey jacayl ma jiro jacayl waa jiraa jacaylku waa jiraa waxaweye waxa la isugu imaanayo oo waxa weeye rafaadkaasoo dhan loo marayo oo habeenkii oo dhan loo dhafrayo oo waxa weye gabadhii telefoonka loola hadlaayo oo wiilkii gabadha u saamaleelayaan dabcan waa dareen jacayl baa ka keenaya sooma jacaylka marka marka saaxiibka osaa waxaan leeyahay anigu ma aaminsani jacayl ma jiro meeshu ka yiri anugu ma oranay jacayl waa jiraa laakiin meesha waxaa jirtaa xoogaa khiyaali been in been marka hore laysu sheego hadhowtiina beentaasi realitiga markii runta laysugu yimaadona problem uu imaanayo halkaa uu ka abuurmayo marka ragga waxaan leeyahay gabdhaha iyo raggaba waxaan leeyahay gabdhahana dee nolosha waxaa laga yaaba ninka maanta saboolnimada ay ku raacaan beri inu taajir noqdo ninka maanta hantida ay ku qiimeynayaanina hadee noloshii waxa weeye dhinacyo kale ka eegayaan hantida faraha badan ay ku qiimeynaya ama inay guri wada dhalalaanaya ay rabaan inay ku galaana beri inuu waayaya inuu waayi karo marka waxaan leeyahay nolosha waxay ku fiican tahay in lays aamino ilaahay xaggiisna waxa weye wax walba laga eego oo wixii ilaahay sidii uu noo baneeyey la raaco marka intaasaan kusoo koobaya guud ahaan dhegaystayaal toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda v o a anigoo yuusuf maxamuud yuusuf oo jooga magaalada boosaaso ayaa halkan barnaamijkayda kala socodsiinayey waxaan u mahad celinaya asxaabta kala duwaneed ee barnaamijka igala qayb gashay intaa barnaamijkan la mida ku kulmi doona waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
haatana dhegaystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo nuur xasan nuur
mahadsanid xuseen aan ku horraynayaa kooxda rb libsig ee dalka jarmalka ayaa xalay gaartay fainaalkii ugu horreeyey ee ay abid ka gaarto kubadda cagta kadib markii ay laba iyo hal uga badisay kooxda werdi bremen ciyaartii ka tirsanayd wareega samifinaalka ee koobka germanka rb leipzig oo la aas-aasay sannado yar uun ka hor kana mid ah kooxaha ugu da-da yar qaaradda yurub ayaa goolkii guusha waxaa daqiiqadii boqolkoobilabaatanaad kadib markii ciyaarta wakhti kale lagu daray u dhaliyey weeraryahankooda frosbeg hadda leipzig waxa ay joogtaa finaalka german cab ee dalka jarmalka waxaana ay la ciyaari doontaa mid ka mid ah kooxaha brushi dodman iyo kooxda heerka labaad ee holstein kayle oo iyaguna fooda isku diri doona ciyaarta ka harsan semifinalka premier league ingiriiska ciyaar ka tirsan ayaa xalay dhacday waxaana ay dhex martay kooxaha southampton iyo leicester city hal iyo hal ayayna isku mari waayeen ciyaaraha maanta dhici doona waxaa ugu soo horeysa ciyaarta galabta dhex mari doonta manchester city iyo crystal palace leeds united iyo brighton caawa fiidkii ayay is arkayaan sidoo kale caawa waxaa ciyaaraya chelsea iyo fulham evertonna waxay martigelin doontaa aston villa dhinaca spain ciyaaraha laliga ee dhici doona sabtida maanta waxaa ka mid ah aybar oo la ciyaarayso deportiva alaves atletica madrid oo horyaalka hogaaminaysa elch ayay la dheeli doontaa real madridna waxa ay fooda gelin doontaa osasuna sariicada talyaaniga inter ayaa la ciyaaraysa karetone haddii ay ciyaartani badiso oo kooxda kusoo xigta ee atlantana ay beri saswoolo ka badan weydo inter ayaa loo caleema saari doonaa horyaalnimada zeriya caada ee xilli ciyaareedka taas oo soo gebagabayn doonta muddo ku dhowaad toban sano ah oo ay horyaalka iska lahayd yuventus milan oo kaalinta shanaad ka dhacday kadib markii ay muddo bilooyin ah hoggaanka haysay ayaa benevento la ciyaari doonta caawa ciyaarta ugu soo horeysana fiidki ayay dhex mari doontaa aan idhaahde galabta ayay dhex mari doontaa ee, verona iyo spezia natiijooyinka ciyaarahaasi hadduu rabiraal ka noqdo barnaamijyadeena soo socda ayaad ku maqli doontaa xubinta ciyaaraha intaada hayno joog duhur wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay markaana ku soo dhowaada nabi abaankan uu ku luuqeynayo fanaanka al-ustaad axmed naaji sacad
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu ilbaahintii idaacadeed oo idinka imanaysa laanta afsoomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabad
dadka kala soocino idi wada sinaa